halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
ee ma hayno magaciisa rasmiga laakiin waxaan wadnaa baaritaankii baaritaankii waa soo sameynay hordhac ahaan calaamadihii ayaa la soo aruuriyey waxaan waraysiyo la sameynay ee xooldhaqatada gaar ahaan kuwa ku hantabeelay oo cudurka ka leeyey een, waxay noo sheegeen calaamado fara badan oo kala gedisan oo ee, ay ku arkeen kuwaas oo eh, marka aan saameyn ee, baaritaan ku wadno ee, ilaahay haddii waxaan wadnaa baaritaankaasi een, waxaan dhowaan samayn doonaa een, shaybaarka ayaan la tagaynaa dhiiggii aan soo qaadnay dhiiggaas kadib wixii natiija kasoo baxdo ayaan samayn doonaa
calaamadaha aad ku aragteen ama dadka idin sheegeen maxaa ka mid ah ee geela xanuunsanaya ku dhacay calaamadaha way fara badan yihiin markaan soo kobo waxaa ka mid ah in neefka beerkiis markuu dhinto beerkiis oo dhan uu caddaanayo Ee, labo in neefka markuu dhinto kadib mar- marra qaar dhifii naadir laga arkaayo in sankii afka dhiig ka keeno Ee, waxaa kale ka mid a qufac neefka lasoo buudo calaamadaha ugu badan waxa oo ay ku arkaan waxaa ka mid ah in neefka si degdeg u dhinto Ee, afartan iyo sideed saacadood ayuu noolan karaa neefkii cudurkan haleelo saa daraaddeed oo, een, cudur oo khatara waaye marka waxaa la dhihi karaa cudur contagious oo xoolaha ay isu- isu gudbi karaan qaab oo ne- is- iska neefsiishada ama een, een, een, gudbin toos ah Een, neefsashada iyo daaqa iyo biyaha ayuu ku gudbaa sida ani- ee, sidaan hadda u fahnay Ee, waayahay koonfur galbeed markii la yidhaahdo ee, waa dhul ballaaran ee, cudurkan geela saameynta ba-an uu ku hayo ma diinsoor ereyadeeda keliya mise degmooyin kale oo lagu arkay ayay saameyntiisa ku ballaaratay Ee, hadda cudurkan si aada wuxuu u saameeyay boqolkiiba sideetan dhulka hoodka aad doy loo yaqaano oo aad u ballaaran dhulku aad u- sideetan kilomitr isku xira qiyaastii ku fadhiyo oo dhul daaqsin ah oo deg- isku xira ilaa degmada diinsoor ilaa iyo de- dhulka fog oo ee, nan- baraawe iyo dhinaca jabeel ee gobolka jabada hoose iyo jabada dhexe dhul isku xiro oo dhul hood ah waay marka dhulkaas oo dhan ee, uu uu saameeyay cudurkan marka xoolaha meesha ku dhaqan gaar ahaan geela ayuu si aada u ba- u laayay Een, ee, xoolo dhaqatadu waxay noo sheegeen in aysan arkin weligood noocan cudur noocan ah ayagoo oo ee, ay- ay- ay- ayagoo soo bandhigay calaamado kala gedisan dhulka aadka u saameeya waxaa ka mid ah deegaanada raamo sheekh meel la yidhaahdo xoolo badan ayuu ku laayay Ee, waxaa jirto buur madoobe meel la yidhahdo uu ku laayay kanaanax saas oo kale uu ku laayay Ee, raam ee, raaxole xoolo badan ku dilay oo geel ah iyo dhul fara badan iyo iyo- iyo- een, ee, waxaa ka waxaa ka mid ah yaag een, yaag baraawe meel la yidhahdo ay- ayagana saas oo kale xoolo- xoolo badan ayuu ku dilay marka dhulku wuu fara badan yahay dhul ballaaran waayo daaqsin ah oo xoolo xoolo dhaqato isku imaadaan ilaa gedo ilaa jubada dhexe hool hooldhaqatada oo isku imaadaan iyo kuwa baay marka cabashidu way fara badan tahay marka qayladhaantan waxaa soo dirsaday maamulka degmada iyo hooldhaqatada kadib cabashidii eh, ayaan waxaan assessment inaan soo sameyno eh, ayaan isku daynay assessmentigii waan ku guuleysanay wejigiisa koowaad inaan soo aruurino marka adiga dhulkaas dhul fara badan waay sidaa darad nasiib wanaag eh, cudurkan een, ilaayo hadda ma jiro een, qof u dhintay hilibkiis neefka hilibkiis caanihiis qof u dhintay ma jirto markaas waxaan dhihi karnaa cudurkan maaha cudur oo zoonotic ah cudur xoolaha dadka isu gudba maaha saan qiyaasayno xoolaha keliya ku egyahaa ma astaan ama cala- calaamado muujinayo ilaahay hadda qof u dhintay lasoo aruuriyay ama xog lasoo helay ma jirto dadka xoolo dhaqatada hilibkiisa caanihiis way cabaan way cunayaan waayahay imise xoole ayuu dilay cudurkan mey iyo dhexdan qiyaastii kun iyo shan boqol neef ayuu dilay Ee, weli saameyntiis ama baaxadiis way sii socotaa Ee, cab- ee, qayladhaanta wa- waa lasoo dirayaa Ee, tan marka- ee, hor- waxaa jirto xoolodhaqatada deegaankaas ku nool ma helin talaal xoolahooda talaal uma helin iyo waxaa la yidhahdaa mass treatment Ee, daaweyn guud oo xoolaha la siina oo dowladdii dhexe tan iyo dowlad dhexe ay heleen ma jirto waxaa kale meeshaas aysan jirin daryeelyaal daryeelyaal caafimaadka xoolaha ka shaqeeya oo een xoolaha u tababaran oo xoolaha daawiya ma jirto waa gaabis saas daraaddeed cudurku wuu fidi karaa mar walba wuu sii fidi karaa marka haddii la heli lahaa een een, een een, caws fara badan ay- iyo dhakhaatiir iyo daawo ku filan waa la xakameyn karaa marka sidaa daraaddeed eh, dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya een, haddii ay iskaashadaan oo barnaamijka laga dhabeeyo eh, wax badan waa la qaban karaa waa la yareyn karaa marka qayla- een, dhibaatada cudurkan kuma ekaan doonto sanadkan keliya waxaa laga yaabaa in meeshaas ku noqdo endemic cudurkan mar walba kusoo noqnoqdo marka sidii hortag loo samayn karo waxaa waaya in la sameeyo talaal iyo cudurkan la ogaado dhaliyaha cudur dhaliyaha cudur dhaliyaha rasmiga bacteria ama virus wixii dhaliyay cudurkan marka la ogaado kadib ayaa ka hortag la samayn karaa waayahay maxay tallaabaa oo ay qaaday wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed oo adiga isku duha aad ka tahay wasaaradda waxay isku daysay markii qaliildhaanta lasoo diray in ay isku yeerto wixii dhakhaatiir ah wasaaradda joogeen wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka ayaa kulan qabtay kadib qaliildhaanta ayaa laga tashtay si waxaa laga samayn lahaa wasaaradda dhakhaatiir halkaas u dirtay oo aniga ka mid ahay dhakhaatiirtii waxay soo aruuriyeen dhammaan calaamadihii cudurka wejihii kuwad dhammaan calaamadihii cudurka iyo baaxadda cudurka uu geystay xoola dhaqatadii marka wasaaradda way halkaas geysay daawooyin daawooyin ayaa ii geysay daawooyinkaasi kuma filnaha xoola dhaqatada laakiin daawooyin oo wax badan tareen ayay meesha geysay daawooyinka wasaaradda waxay samaysay in xoolihii ay daaweyso dhakhaatiirta xoolihii xanuunsanaa oo la daaweeyo iyo kadib daawo xoola dhaqatada qaarna waxaa loo qiibay daawooyin meesha dhul fog waaye xooladhaqatada dhan lama gaarsiin karo in xoolo loo daaweeyo laakiin waxaa la sameeyey xoolihii xooladhaqatada daawooyinka waa la siinayay talana waa la siinayay si ay usoo daaweystaan xoolahooda marka sidaa daraaddeed wasaaradda waxay samaysay bilow fiican samaysay
waayahay tirada qoysaska dawadaas gaartay xoolahoodii geela ka xanuunsanaa manoo sheegi kartaa adi afar boqol ilaa lix boqol intii udhexayso qoys ayaa la siiyey intii wasaaradda abooday xoolaha daawo ay siisay gacanta u saartay waxaa kale meesha wasaaradda samaysay xafiis oo daawooyinka loo dhigay oo dhakhtar oo isagana maamulo ah meesha joogo ayaa loo sameeyey ay howldhaqatada kula soo xiriiri karaan oo talo siinayo daawadana talo siinayo daawana siin karo marka si ay xoolaha ay daaweysan karaan
idigu gacantiina wax ma ku soo daaweyseen talaal ha ahaado ama daaweyn kale muddadii aad joogteen diinsoor toddobaadka annaga toddobaadka soo joognay maalin walba waxaan samaynaynay in xoolo aan soo daaweyno ama xoolo dhaqatada aan tala aan siino xoolo gacantaan kusoo daaweyno xoolo fara fara badan aan soo daaweynay kulleyba wixii aan soo activitiga way muuj waa in tusi karnaa waayahay meelihii aad tagteen oo acceskiina gaarayay tuulooyinka ah amni ahaan idin saameeyey maxaad ku aragteen xoolihii markaa aragteen gaar ahaan geela waxaan aragnay xoolo baktiyey meel fara badan oo xoolaha ku baktiyeen iyo raq fara badan ayaan aragnay iyo xoolo dhaqatadii oo meesha ay kasii yaacayaan oo hol hor usii socdaan marka raq fara badan ayaa meesha meel welba raq baa yaala oo xoolo baktigooda marka adii saameyn fara badan cudurka ku yeeshay meeshaasi waan ku aragnay calaamadahaas
mar haddii waxaad ii sheegtay in cudurka ilaa hadda aan la garan shaybaar uu ku maqan yahay kala caddayn marka dawadan aad siiseen xoolaha sidee idinku suura gashay
annaga cudur xoolaha cudurkan markaan baaritaan samaynay oo inkastoo aniga aan raba inaan ka hordhaco waxaan ugu shakinay laba cudur inuu yahay h s cudur la yirahdo hemorrhagic septicemia oo geela ku dhaco iyo cudurkan la yirahdo anthrax ama kudka ah ayaan ugu shakinay laakiin si rasmi ah ma hubno laakiin shaki waaya daawooyinka hadda aan meesha aan geynay waa daawooyinka caadiga antibioticska ah ayuu ahaa bacteriyadu lagala dagaalamayay iyo parasiteska iyo dulinada gudaha iyo midka banaanka ah marka daawooyinkaasi waxaa ka mid ah daawooyinka oksada ben stripta daawada loo yaqaano traquin daawo la yidhaahdo ivamactin ee daawadaas daawooyinka caadiga ahaa ee antibioticska ah bacteriyada iyo wixii barasayid lagala dagaalamayay oo xoolaha ka hortag ahaan loo siinayo si ay jirkooda ugu jirto sababta aan u siinayna waxaa waaye haddii matalan cudurkan aan ugu shakayna uu noqdo mid virus sababay si neefkan immuunkiis ama kala difaaca jirkiis bacteria secondary bacteria aysan ugu dhicin saa daraaddeed ayaan u siinay marka markaas daawooyin waxtar u noqon kart ayuu noqonaya xoolodhaqatada waxay kale noo sheegeen in daawada traquint marka ay ku dhufteen qaar ka mid ah xoola ay bogsiina way noo sheegeen marka saa daraaddeed waxaan isku daynay inaan ayagana tala siino wixii ay noo sheegeen aan aan qaadano marka talooyinka markaad siinaysaan oo kale maxaad u sheegtaan tusaale ahaan talooyinka aan siinayna waxaa ka mid ah in xoolaha neefka xanuunsan laga dhex saaro neefka xoolaha xero laga dhex saaro meel fog la geeyo meesha si calafka iyo biyaha laga siiyo maadaama uu cudurkan ku gudbayo gudbin toos ah isku neefsashada iyo calafka markaas taas waan u sheegnay ayaga way naga qaateen marka taasaa ka mid ah marka maadaama baaxadda cudurkan uu aada u kordhayo celcelis ahaan maalinkii maxaa xafiiska lagu soo wargeliyaa hawdkan u dhexeeya baraawe ilaa diinsoor ilaa baydhabo area aad ii sheegtay in meelaha qaar ay ka bilaabatay celcelis maalinkii meeqaa u dhimato adi dhulka dhul baaxad weyn waaye howldhaqatada way sii fogaanaysaa diinsoor way kasii fogaanaysaa mar walba daaqi wuu sii fogaanaya marka celcelis ahaan maalintii afartan ilaa lixdan neef ayaa lasoo sheegay inay dhinteen ama haa qaar xanuunsan adi boolog xeradii marka la qiyaaso xeradii haddii lixdan neef ku jirtay waxaa laga yaabaa maalintii inay shan ka xanuunsan tahay laba dhintay
marka maxaa qorshe ah hadda ilaan baaxadda iyo daaweynta socoto waxaa laga yaabaa in aysan ku filnayn marka maxaa qorshe ah wasaaraddu ay wadaan wasaaradda ma fadhiin ma fadhiisan marka ay daawooyinka ay geysay halkaasi diinsoor kadib waxay muqdisho soo laabatay wasiirka federaalka la kaashanaysa xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada federaalka la kaashanaysa iyo hay-adaha markaasi ka shaqeeya sida i c r c iyo hay-ada faw warbixino ayaa u dirtay xog oo markaasi iyada sheegayso in meesha cudurkaasi dilaacay adi way qayladhaan bay dirtay qayladhaanteeda kulleyba waa jawaabteeda waa la sugi doonaa marka qayladhaanta wasaaradda ma yara waayahay inta yar hadda daaweynta aad samayseen ayaa idinka saaxiiday ka wasaaradda ahaan daawooyinka meesha haddaan isticmaalnay baydhow waxaa noogu yaalo clinic oo veterinary clinics ah oo ay noo samaysay hay-adda i c r c daawooyin fara badan ayaa meeshu yaalaan daawooyinkaas waxaa loogu talagalay in xoolaha loogu daaweeyo marka markii aan ogaanay dhibaatada ay meesha jirto waxaan go-aansanaya daawooyinkan keedka noo ahaa inaan qaadno halkaas geyno marka daawooyinka noo yaalay oo mar hore i c r c na siisay oo meesha noo yaalay ayaan qaar ka mid ah qaadnay xoolihii aan kula soo tacaalnay
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada